على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم waa kitaabu fadaa'ili asaxaaba asxaabtii rasuulkii ilaahay fadaaishoodii iyo fadliyadoodii kitaabkiisii weeye allah ka raali ahaado kolley alfadaa'il jamcu fadiilatin weeye fadiiladuna waa miisada ama waa waxa share dee khaslada fiican ee ruuxa sharaf iyo miqdaar iyo jaah iyo waxu kordhinaysa ilaahay agtii subxaana wa tacaala marka hore ee dadka agtiisana wixii bal matalan khaslo fiican ee ruuxu uu sharaf iyo qadar iyo martabo kuga mudanayo waa la odhanayaa walow haddaanu dee ilaahay agtiisa aanay waxyaalahaasi aanu mansilo ku lahayn aanay wax ay taraysaa jirin marka fadaa- ama fadaaisha inoo iman doontaana haddii ala yidhaaho dee mid iyadu tafsiil lah oo shaksi shaksiyana waan arki doonaa iyadoo ijmaal ku sugan yahayna waan arki doonaa ta ijmaal tafsiirku waa ciddii saxaabada ka mid ahayd ee sheekh shay ama wax iyo fadli isaga u gaari uu kuba soo aroogay bikhusuusi dee ma wada dhammayn kare waa intii kitaabkeennan uguba sugnayd ee uu kaba warinayay ama shardigiisii gaadhsiisnay taas bay noqon waana ta uu horreysiin doonay inoo soo horreyn doonta xagga ijmaalkuna waa guud ahaan saxaabadii dee fadligaa guude iyo ay siiyey dee waana ilaahay subxaana wa tacaala mansilo iyo martabo uu gaadhsiiyey dee cid iyaga dabadoodoo mansiladaa iyo martabadaa yeelanaysaa jirin ilaah baa u doortay subxaana wa tacaala rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh suxbadiisii iyo la joogiisii iyo u nusrayntii iyo la jihaadkiisii ay la jihaadeen macii diintii ay laba faafiyeen cilmigii iyo shareecadiina hadday tahay kitaabkii ilaahay iyo hadday sunnihii rasuulkii ilaahay tahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo hadday shamaa-ishii rasuulkii ilaahay iyo siiradiisii tahayba ay iyagu yihiin kuwa meel kasta gaadhsiiyey inoo soo gudbiyey waana dhammaan wada cuduul ilaah baa subxaana wa tacaala tacdiiliyey taasba weeye ciddii iyaga wax ka sheegaysaana kolley dee waa imaka say bacd alculamaa yidhaahaan markii ay ku adkaatay ama ay u suurtogeli weyday inay dacniyaan rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ayay iyagii wax ka sheegeen oo arrinku waxa weeye waa dacni rasuulka ilaahay la dacniyayo wax laga sheegayo haddaan nidhaahno shaksigaasi dad xunxun buu la saaxiibaa isagaa xun weeye hadday arrintu noqoto way xun yihiin oo waa dad saasoo may fiicnayn oo kale rasuulkii ilaahayna ilaahay uba doortay suxbadii iyo la joogioo kale dee waxay noqonaysaa ruuxa saaxiib xunle isagaan fiicnayn oo waa wax ka sheeg isagii wax lagaba sheegaya bacd alculamaa qowlkoodii weeyaane bal dee haddaba fadligoodii khaasatanna wixii fadaaisha guud kuba tacalluqsani uu dambaysiiyey isagoo markaas baan yar eegi doonaa in sha allahu tacaala imaka waa fadaaishii khaaska ahayd bukhaari kolley halkan way ku kala duwan yihiino isagaba dee kitaab baasan uu baabaystaaye fadaaisha ijmaalka leh ama taa mujmalkii asxaabtii wada shamlinaysa ayuu horreysiiyaa markaasuu tii dee tafsiilka lahaydna waa ta badane wixii dee shardigiisii gaadhsiisnaa ayuu san oo kale isagoo isba abubakar kuba bilaabaya cumar kuba xigsiinayo saa u wadaya ayuu isaguna kuba soo arooriya kitaabkiisa kuba wariya xagga malaka leega tacriifka balbukhaari baa wuxuu markuu baabkan dhigtay ayaa wuxuu yidhaahaa waman saxiba الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam aw ra'aahu min almuslimiina fahuwa min asxaabih waa tacriifka ay yidhaahaan waa ka ugu raajaxsan marka saxaabi la tacriifinayo oo waxaa isaga matiga bukhaari bay ku sugan tahay waxaa la arkaa sheekhiisii cali bnu madiniye inay ugaba horeeyeen ruuxii rasuulkii ilaahay la saaxiibay ujeedadu maha suxbadii curfiyada ahayd waqtigu yaan u dheeraaninba badnaaninba ee rasuulka ilaahay la saaxiibay ama arkay uun waa aragti uun yaanay suxbaba jirin la jihaad jirin wax kale wax ka warin jirin ama rasuulka ilaahay arkay ee min almuslimiina waa qeyd oo dee ruuxu hadduu rasuulka ilaahay arko isagoon muslim ahayn dabadiisoo islaamo lama odhanayo waa saxaabi oonuu rasuulka ilaahay dib u arag intuu soo islaamay taabicigaasun buu noqonayaa ee waxa weeya waa rasuulka ilaahay la saaxiibay ama arkay ee muslimiinta ka mida ujeeddadu xaaladaa ru'yada muslim ahaa asxaabtiisii buu kaba mid yahay oo dadkii markaa dee kulan ama xajatulwadaac rasuulka ilaahay kuba arkay intaasun kulaba kulmay ama mar kale yaani la joogin in badan yaani la jihaadin yaani wax kaba warininbe kol haddii iyagoo muslimiina ay arkeen dee waxa weeye waa saxaabadii laba mid baa imanayso dadkii yaryaraa aynu soo marnay saxaabada caadadooda inay ahayd rasuulka ilaahay ilmaha u dhashay inay u keenaan uu markaa u duceeyo tabriikiyo taxniigiina uuba sameeyo dee waktigaa ilmihii yaraa rasuulka ilaahay waa arkay isna aragti waaba la odhanaya waatan meelo kala duwanna dad baan lahayn fulaan ru'yuu leeyahay aan kasoo cabirayna aragti buu leeyahay bal markaa hadduu ruuxaasi dee roona hadduu tamyiiz yeesho isagoo wax kala garanaya rasuulka ilaahay arko dee saxaabadii yaryareyd sida xasan ibnu cali iyo nucmaan ibnu bashiir iyo amsaashooda waabatan laakiin dadkaan iyagoon tamyiizka lahayn laakiin arrintaasi ay jirtay maxay arrintu noqonaysaa iyada xagga marka la eego sharafta suxbo dee qolooyinkan kutubta saxaabada dejiyey ee u qoray ama u alifay asxaabta rasuulka ilaahay dadka caynkaasna way ku soo arooriyaan asxaabtii baa laguba tiriyaa waa jaanibkaa suxbo laakiin markay riwaayo noqoto taabiciintu bay la mid yihiin mursalkoodu markaa la mid noqon maayo maraasiishtii saxaabadaee maqbuulka ahayd maraasiishii taabiciintu laba midiyo dee bal taabiciintii waa weyneyd ee rasuulka ilaahay waktigiisii iskaba roonaa dabadii islaamay ragga abubakar iyo cumar iyo laba kulmay oo kale ayaa xaggii riwaayadii kaga horeeya oo iyagu aad bay dadkaa uga yaryaraayeen markaa xagga riwaayada marka la eego dee maraasiishoodu waa maraasiishii taabiciintu bay laba mid tahay laakiin xagga kale sharaftaa suxbo way leedahay bal waxaa kaloo dee tacriifka ay ku yar kordhiyeen intaasi waa intii bukhaariya wamaata calaa dalik ujeeddadu eeg rasuulka ilaahay buu la saaxiibay ama uu arkay markaasna muslim buu ahaa waktigaas si loo saaro ciddii aan muslim ahayne rasuulka ilaahay dee laba kulantooda way jiraan dad dee waktigaa hore laba kulmin nin atanuki oo rasuulkii qaysarba ahaayo rasuulka ilaahay laba kulmo laakiin dabadii soo islaamay markaa muslimba ma ahayn jiho kaluu kaba socday waa jireen dad saasi way jireen oo dee soxbadii lagma ma yeelanayaan wuu rasuulka ilaahay isagoo muslim u arkay dee islaamkiina uu ku dhintay waxay noqonaysaa waa kaa saxaabiga la odhanaya marka maxay meesha wamaata calaa dalika culimadu kuba saarayaan qeydka ay soo kordhiyeen lafdiga bukhaari kuma sugna ama tarjamadiisa waxay kuba saarayaan ruux hadduu rasuulka ilaahay arkaba rumeeyo dee uu saasoo kale ula kulmo laakiin dabadi uu ridoobo oo dee markaa ridanimo iyo waxyaale uu kuba dhinto saxbadii way burtay oo iyada saxaabi lama odhanayo taa lama odhanayo in baana jirtaa kollay muslimatulfatxi kaba mid ahaa waa rabiicatu bnu umayata bnu khalaf oo safan ibnu umaye walaala ahaayeen fatxuma ku islaamay xajatulwadaacna waa joogay bal waxna waa wariyey xajatulwadaac oo kale wax adigu waa wariyey dee culimadaana barhkood malaa iyagoon jaanibkan kale u baraarugin kutubtoodaba xadiidkiisii barhkood ay kuba soo saareen laakiin khilaafadii cumar iyo waqti dambea la yidhaha wax ka cadhaysiiye daraaddeed buu reer rum haleelay oo markaasa waa gaaloobay oo halkiibuu dee siibuu kuba dhintay taas oo kale xataa riwaayadna waa kaa lahaaye dee saxaabi ma noqonayo waayo way kaba burtay arrin kalea jirto ruuxii hadduu dee rasuulka ilaahay saa ula kulmo rumeeyo oo saxaabi yahay rasuulka ilaahay dabadii uu ridoobo laakiin islaamnimo adkii uu kusoo noqdo oo u islaamnimo ku dhinto riddadan may burinaysaa suxbadiisii hore rasuulka ilaahay markan dee dib uu islaamnimo usoo noqdeen rasuulka ilaahay muu noolaynba oo markaa aragti dambe ma jirto taasoo kale kolley dee culimadu dadkii caynkaas hayd axaadiistooduna kutubta way kusoo wada saaraan suxbadii way usoo noqonaysaa dee saxaabina way kuba tiriyaan waxaabaynu kitaabka kusoo marnay alashcat ibnu qays oo halkii dee xuduudda oo kaliya aynu kuba soo maray xadiidkii cabdillahi ibnu mascuud warinay in aladiina yashtaruuna biaayaati illaahi taas saw nusuulkeedu lahaa nin aan idaadarkay ahayd baan ceel iskuba qabsano markaa anay iguba soo degtay oo kale waa dadkii dee xuruubti markii rasuulka ilaahay wafaaday dadkii riddadu asiirtay dabadeed waa soo islaamay oo dee waa kaas oo dee uu soo islaamay mal dee abubakarna waa loo keeno xfilaye in walaashiina uu guriyo markii dambe adigu islaamkiisii dee dib ugu soo noqoy waa saxaabi markaa kaasi oo ay soo noqoto islaamnimadii waa ku dhintay ee waa kaa aan kuba dhimanuun bal waxa weeyaan waa waxyaalo adugu kuba yar tacalluqsanaa un tacriifka صaxaabiga haddaba kitaabu fadaail الصaxaabati radi الlahu taعalى canهum baabun min fadaaili abi bakrin الصidiq radi الlahu canه waa صaxaabadii rasuulka dee صaxaabigii uguba fadliga badnaa waa صidiqa hadi اluma bal bacda الnabiyiin waaba dee dadka uguba fadli badan abubakrin haddaba bal fadaaishiisii wax ka mid ah xadaثnي زهير بن حرب وعبد بن حمaيد وعبد الله بن عبد الرحمن الdاrمي qال عبد الله أخبرنا وqال الآkخران xadaثna xبان بن هiلاaل صيiqada un bay ku kala duwan yihiin waa isla sheekun qال xadaثna hmاm وhmام بن يحيى العawdي qال xadaثna ثابت qال xadaثna أنس بن مالك أن أbا بكر الصديق xadaثh أbا بكri baa أنس u waramay oo qaala wuxuu yihi أbا بكri marka laba saxaabiba xadiidka inoogu wada sugan sanadka ku wada sugan nadartu waxaan eegay oon dayey ilaa aqdaami lmushrikiina nimankii mushrikiinta lugahoodii oo calaa ru'uusinaa madaxyada iyada korkooda kuba sugan walxaal naxnu fi lgaari annagoo godkii ku sugan kaaru thawr ayaan lugahoodiiba ii muuqday godku muu sii fogeyn waa god dhow oo dee la arkayaba gudihiisa waxa ku sugan ruuxa foorarsadaa uu arkayey oo aada umuu sii dheerayn iyagii baa markaa du joogsaday godkii ama waani afkiisiina way taagnaayeen lugihii baa u muuqday e madaxoodii wixii dee waxaa ka qarinaya godkan ay kuba jiraane taas baan xaggoodii dayoon arkay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahay ow low anna axadahum axadka iyaga midkood oo mid iyaga kaa midi nadara hadduu eegay ilaa qadamayhi labadiisa qadam hadduu foorarsado unu saabal godkan dee gudihiisa si eegba ilaa qadamayhi absarana waana arki lahaa taxta qadamey labadiisa qadam iyo labadiisa gondood hoostoodu inagaba arki lahaa faqaala rasuulka ilaahay baa wuxu uhi yaa abaa bakrin maa danuka malahaagu muxuu yahay bisnayni laba allahu haaliثumaa laba ilaahay ku saddex yahay nusri iyo macyo iyo ilaalin ilaahay saddex ugu yahay maxaad u malay ma inay dhibgaari miyay kula tahay oo waxyaalo ha ka baqan weeye ha murugoon waxba haka nixin ilaahay baa inaga ilaalinaya ilaah baa inagu saddexa oo ina xafidaye waa bal markaa maciyadii dee nusra iyo macuuno iyo xifdi iyo dhowrin iyo kalaa weeye bal taas ayaa ilaahay saddex inoogu yahay markaa waxba inay wax ku heli kuwa miyaad u malayn ha u malayn weeye taas waxba inama helayaan ilaah baa maceynaa taas buu ihi bal kolley qisada dee waan garanaynaayo waa maalintii hijrada iyo marka ay qaalu thawr tegeen iyaguna walow jihadii madiina ay ka xigtee dee ay ogaayeen asxaabtiisii ka horreysay inay tagtay way ogaayeen dee kolley waana jihad uu ku socday garanayeene laakiin haddana raadkii iyo dee meeshii raadintiibaa halkan la soo gashay oo raadkana way hayeen oo niman kaafaal la socday kuwii raadka yaqaanay ayaa laba socday oo ilaa meesha la soo gaadhsiiye oo yidhi halkan dee intii dambe ubay arki waayeene intii hore raadka way hayeen dee adigu godkiina way dul yimaadeen ilaah baa subxaanah watacaala ka xafiday waana taa ilaahayba qur'aanka tan inoogaba warramay suuratu towbad ay arrintani kuba sugan tahay iyo rasuulka ilaahay qowlkiisii ilaahayna sheegay faanzala allahu sakiinata calayh markaa in ilaahay dee xasiloonidiisii kusoo dejiyey oo ciidamo uu ku xoogeeyey de waa kuwa iyagiina kaba tegey de waana taa ay soo aroortayba kolley musnadka axmed iyana ay kuba sugan tahay caro oo kale nasigeed ama nasiijkeed iyo xuubkeed inuu godkii kuba samaysmayo de ilaah baa subxaanah watacaala u diro iyaguna ay islaaheenba de haddii ay waxani san may ahaadeen oo waxani may jireenba adigu ilaah baa ka xafiday kaba ilaaliyey waana dee fadli abibakar oo weyn baa halkan iyada uguba sugan abibakar fadiiladiisii de waa rasuulka ilaahay waa kan ehelkiisiibuu ka tegey maalkiisiibuu kaba tegey madaxtinimadiisiibuu daacadan ilaahiye rasuulkiisiibuu adeecaye mulaazamada rasuulka ilaahay buu gaba tegey waana kaa rasuulka ilaahayna dee bal dee waxyaalihii isaga kaga muuqday naftiisiibuu wiqaayo iyo fido ugaba dhigay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waana kan dee qur-aankiina ay kuba sugantay rasuulka ilaahayna sheegay inuu ilaahay macooda yahay waa isagiyo abubakrin fadli weyn baa uguba sugan ee rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tawakulkiisii weynaa halkana way kuba sugan yihiin oo isagu yihi habaxa habaqsan ha baqan ha cabsan dee wax kalena haba filan weeye ilaah baa inaguba saddexaad waana sidii dhacday rabbi badbaadiye xadaثna cabdاللahi بن jaعفر بn yaحyى بn khاalidi qaala xadaثna macnu qaala xadaثna malik can abinadr wa salim mardhowba waa laynoo magacaabi doonaa can cubayd bni xunayni can abi saciidi kolley waa nin taabiciya horena طalaaq baynu ugu soo marnay waana meeshii labaad mala inta uu kitaabka ku leeyahay can abi saciidi wa alkhudri ana rasuul اllahi salى اllahu عalayh waslama jalasa uu fadhiistay cala lmimbari mimbar korkii mimbarkiisii korkiisuu ku fadhiistay faqaala wuxuu yidhi cabdun adoon dee adoon min cibaad illaahi ba dee alsiiye nakiradii aan musabaq ugu helo waa adoon addoomaha ilaahay kaba mida ayaa khayarahu llahu ilaahay dooransiinay dooransiiyey bayna an yu'tiyahu inuu siiyo zahrata dunyaa adduunyada waa mataaceedi iyo raaxadeedi iyo dhaldhalaalkeeda waa u bixi baa lagu shabahay dee naftu ay jeclayd ba ay ku raaxaysanayseen iyo wa bayna maa cindahu waxa isaga agtiisa kuba sugan ee daarta aakhira ah ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala dooransiiyey addoon oo naciimkii adduunyaya caraabdeedii iyo dee aakhiro iyo waxa weeyaan taas ayaa la dooransiiyey fakhtaara wuxuu doortay addoonkaasi maa cindahu wixii agtiisa ku sugnaa rasuulka ilaahay shaksi buu magacaabin addoon buu idhi oo uu ibhaamiyey waa dee balsi meesha dadkii ahlalmacrifa iyo dadka aad dee waxyaalaha dee inaan imanka ibhaamkaasi kuba sugan yahe laakiin ishaaro wuxuu ah bal dadkii dareemaya kuwaan dareemayniyo si ay u kala muuqdaan be adigu rasuulka ilaahi uu ibhaamiyo muu caddayn waana waqtiyadii wafaadi doono fabaka abu bakrin dadkii kale dee waxay u arkeen uun nin kale uu rasuulka ilaahay ka warramayo cid uu ka warramayay u arkeen abubakr see wuxuu fahmay inuu isaga yahay addoonkaasi inuu isaga yahay fabaka wuu ooyey abubakrin wabaka waanu ooyey macnaha ujeeddada oohin badan buu ooyey oo takraarka halkan imaka macnaha oohintii buu badiyey weyaan oo abubakr baa ooyey wabaka macnaha baka kasiiran weeye in badan buu ooyo waa ooyey markaasaa muxuu yihi weliba faqaala wuxuu yihi fadaynaaka waanu kugu furanaynaa biaabaa'ina wa ummuhaatina aabbayaasha iyo hooyooyinka yaanu kugu furanaynaa taas buu ihi qaala wuxuu yihi markaa abu saciid baa odhanaya bal dee bukhaari sidaa kuba sugan abu saciid lahaa dee waanu laba yaabnay dee ninkan odayga ahoo rasuulka ilaahay waa warramaya addoon buu sheegaya isaguna waa ooyayaayoo dee tan oo arrintiibaa dee iyagu waxay u fahmeen iyo arrinkan ayaabay dee lahaayeen iyagu abubakar baabu laba yaabanaayeenoo oohintiisa ne rasuulka ilaahay nin buu sheegayahay oo waxbuu ka warramayaa maxaa ka oohinayay lahaayeenba qaala wuxuu yihi markii dambe arrintii ay muuqatay fakaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ah huwa almukhayara dee kolley in almukhayar way ii taallaa bal nusqo kaloon arkayna waa taallay wax malaa imaka halkan yarkeenana iyada ma muuqato bal waxaan ku soconaya kolley dabdigaasaan iskaga soconaya waayo waa xarako qalam oon dee ictimaad lahayn fakaana rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam huwa almukhayara ayuu ahaa waaba dhici karta in la yidhaaho dee huwa ayaa mubtado almukhayaruna waa khabarkii oo san baa loo rafciye laakiin huwadani waa damiirkii damiiru faslin la odhan jiray weeye damiiru faslina dee san oo kale wax asalkiisu mubtadiye khabar ahaa iyo waxyaalahaasu meesha kuba yimaada waxaana waxaa loola yimaada ama waxyaalaha uu faa'iideeye kaba mida inuu caddeeyo waxaa ka dambeeya inuu khabarkii yahay macnaha wixii ka horreeyey uun khabarkii uu yahay oo aanu ahayn bal maalan nacti iyo waxyaalaha aanu ahayn waa umuuraha damiiru fasl ulama yimaado kunta anta raqiiba calayhim eeg kunta anta raqiiba calayhim antadan eeg waa damiiru faslin may noqon anta raqiibu eeg waa anta raqiib waa kunta raqiiba ubayd tanna waa kana rasuul llahi almukhayara ee faa'iidadiisu waxa ay tahay in arrinkani nacti iyo waxyaalahaas maahay waa khabarkii wixii kaba horeeyey oo damiir fasli wixii dee bal khasa umuurihiisii uu faa'iideyn jiray markaa kolley waxaan iskaga soconaya dee taa ay inoo keenayso qawaaciddii luqadu aniga xarakadana dee waxaan la ictimaadsanan waa xarakada ay idhahan waa xarakada ama shakliga qalamka kaba dhashan dabdi kale ahayn fakana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam huwa almukhayara wa kana abubakrin eeg aclamana abubakarna wuxua ninka noogu aqoon badan bihi oo dee rasuulka ilaahay wuxua cid kale may hayn rasuulka ilaahay waa ibhaamiye bal ahl almacrifa iyo dadka waxyaalaha dareemaya kuwa kale si ay u kala muuqdaan dee abubakar baana ninkaa noqday ama isagaa ka noogu cilmiga badnaa noqday oo dee isaga arrinkaa gartay ee anagu maanaan garanay waxaan u qaadanay un in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nin kaleo kaba waramayo abubakarna dee oohintiisan waaba laba yaabanayn waxaan u ooyeyna waa isagoo ka murugeysan dee rasuulka ilaahay waa ka arrin sheegay firaaqa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo dee dhimashadiisa uu rasuulka ilaahay ishaaray ama uu tilmaamay imaka halkan waxyiga joogsanaya umuuraha isagoo ka murugeysan dee kana naxsan baa ohintiisani ahayd wa qaala waxaanu yihi markaa rasuulka ilahi isagoo isaga u jawaabaya aya riwaayana laa tabki abaa bakrin taas isagu yihi waxba ha oyna ababakarow markaasuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ina amana annaasi dadka ka ugu abaal weyn weeye oo waa tii min almani almani waa alcadaa maha tii dee mana sheegadkii wax la isugu mano sheeganayay oo taasi dee waa tii saniicada iyo waxii khayrkii oobata burinaysaba ee waa ka ugu gallad badan igu abaal marka la eego abaal uu galay uu diintii u galo rasuulka ilaahay u galay ka uguba weyn amana annaasi calaya aniga waa liajri fii maalihi xagga maalkiis oo maalkiisii wuxuu u huray uu ku wada bixiyey jaanibkaas isagoo nin xoolala ahaa bal dee waqtiyada qaarkoodna wixii hayo o dhan buu rasuulka ilahi ukeenay iyadoo rasuulka ilahi dadka amray inay wax laba baxaan isagoon reerkiisii waxba u reebin oo yihi ilaahiyo rasuulkiisaan u reebay markuu yihi maxaad reerkii u reebtay iyo wa suxbatii suxbadiisii dee laga bilaabo waa kaasi waa laazimay markii ugu horreeyey rasuulka ilaahay uba yeedhay isagu kama joog joogsan rasuulka ilaahay baa tila tilmaamay ruux kastoon dee arrinkan usoo bandhigoon islaamnimada ugu yeedho dee marka hore bal fiiro iyo fiirsi iyo kajoogsii baa jiray abubakar mooyaane abubakar markiiba u rumeeyey rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tii kumuu joogina ciddii kale uu karayeyna waa u yeedhay markii dambena dee kamuu tegin waa kaa laazimay ilaa uu rasuulka ilaahi kaba wafaadayey haddaba maalkiisa iyo suxbadiisa ruuxa iigu abaal weyn ee igu gallad badan abubakrin abubakar weeye walow kuntu haddaan ahay mutakhidan mid yeelanaya khaliila khaliil oo axad dadka ka mida haddaan saaxiib ii gaara oo waxa weeyaan dee aan yeelanayo saaxiib ii khaasa weeyaan oo dadkii kale oo dhanba iiga wada dhow haddaan shaksi kaba dhiganayo latakhadtu waxaan ka dhigan laha abaabakrin abaabakr baan khaliilan khaliil oo khaliil waa ruuxaa bay yidhahdaan maxabadiisu ay qalbiga intay buuxisay wax kaloo ay qaadi karta iyo wax kaloo geli karo maxabo cid keliya aanu jirin dee taasna ilaah baa subxaana wa tacaala macrifadiisa iyo maxabadiisa iyo taasi ay buuxiso rabbi buu khaliilkii ahaa haddaba axad haddii uu jiro ay maalan dee aan saaxiib ii khaasa ii gooniya aan kaba dhiganaya hadduu jiro abaabakrin baan kaba dhigan lahaa khaliilkee walakin ukuwat lislaami xaasilatu way walaalnimada islaamnimo oo dee isagu waana taa lagu sii kala fadliga badnaaye ee dee guud baa taas baa xaasiloo walaalnimadii islaamnimoa jirta waa walaalkay dee dadkii kalena waa walaalihii buu ahaa saaxibkiisina waa dee laftigan khaliil khuladii waa khuladii ilaah khaliil ilaahay buu ahaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh nebi ibraahim aleyhi wacalaa nabiyina afdal salaati wasalaam uu khaliil ilaahay u ahaa waanayn kolley xadiidkana waa inoogu dambeeya riwaayaadka dambe inooguba iman si xadiidkii kale saxiixa ee maalin ay cumar xataa wada hadleen oo weliba uu abubakar lahaa anigaa ka gardaraa rasuulka ilaahay waa kii intuu tiriyey waxyaalihii u sameeyey waa ilaahay baa ii kiin soo diray cumar iyo amtaashii buu laba hadlaya markaasaa tidhaaheen been baad sheegto waa i beeniseen isaguna waa i rumeeyey maalkiisii buu saasoo kale dee intaad idinku kiinii diideen buu saasoo kale igu kaalmeeyey fahal antum taariku lii saaxiibi baa rasuulka ilah war saaxiibkay may daynaysaan saaxiibkay ma iga tegaysaan famaa uudiya bacdaha rasuulka ilahi saaxiibkiisaana waa ahaa e asxaabtuba laakiin khaliilnimo dee macnaha aan sheegayna o xambaarsantahy waana khaliil ilaahay rasuulka ilaahayo markaa cid kale halkaas iyo mansilada may mudan ahaynba walakin uquwat lislaami xaasila marka rasuulka ilahi muxuu hi laa tabqayana ma baaqi noqonaysa yaani baaqi noqon weeye fi lmasjidi masjidka khawqatun waa albaabka yar ee deesan oo kale haddii laba aqaloo isku furan iyo a markaas dee ama kadin yaroo laga galon kanin weyn ahayn taas baa khawqada uu yahay waa albaab sagiir bayna albeyteyn aw daareyn waa albaab yaroo dee laba aqal ama laba daarood uba dhexeeya taas khawqa la yidhaah khawqa kuma baaqi noqonayso fi lmasjidi ilaa khawqatu abi bakrin abibakr ilaa khawqata abi bakrin abibakr khawqadiisa un mooye oo maxay adigu tahay kollay dee dadkii saxaabada ahaa ee masjidka la jaarka ahaa ayaa halkay dee soo wareegi lahaayeen ay kelimadii caadigaha masjidka kaba soo geli lahaayeen ayay albaabo yar oo masjidka ku soo furan ay halkaasun kaba soo galaan taas bay barhkood lahaayeen rasuulka ilaahay baa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waana waqtigaa dambe dee waana umuuro ishaaro u ah markaa abubakar dee mansiladiisaa weyn iyo khilaafadii inuu tawaliyayo rasuulka ilaahay dabadii salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagu jaanibkaa uguma baahan yahay haddaba markaasaa rasuulka ilaahay amray in dee kelimadaa yaryaree saas ahaayeen albaabo weyn ahayn ee dadka qaarkood ay gidaaradoodii dee ay kaba furteen iyo kii masjidka uga dhexeeyey si ay halkaa masjidka uga soo dhoweystaan in la wada awdo dee masjidkuna kollay meel dariiq laga dhigtana isna bal nahyi baa kuba yimi in dee dariiq lagaba dhigto haddaan xaaje muhimoo san dee taa abubakar iyo amtaashi aanay jirin haddaba yaanay khawqo ama albaab yaroo saasa oo kuwa dadka qaarkood u furnaay yaanay ku baaqi noqone ha la wada awda buu ihi waxaa khawqada abibakar ahayd waana fadiilo kale oo abubakar iyo khasiiso dee isaga aada u muuqato abubakar uba sugnaatay tan iyo fadli gaaruu leeyahay xdثna سعيد بن منصuر qال xdثna فليح بن سلaيمان عن sالم أbي النضر وأbي النضر waa kan magaciisii hore aynu marar kala duwan usoo aragnay عن عubayd بن حuنayni وبصر بن سعيidi de عubayd waa ti imika aan soo haynay bصr بن سعيidna halkii taswiira iyo ama libaas iyo meelo kaleba waan kusoo aragnay عن أbي سعيidi الkخdرiيi qaaلa khadba رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahay baa khudbeeyey الناasa dadka yوما maalin waa bimili xadiidi maalikin maalik xadiidkiisii makaan ka soo baxnay ee uu isagu ka warinayey maalik cubayd ibnu xunayn oo me abinadri uu kaba warinayey mid laba mid ah ayaa maanta abinadrina uu fulix ibnu sulaymaan kaba wariyey xadaثna mحamed ibn bashaari اlcabdiyu qaala xadaثna mحamed ibn jacfari qaala xadaثna shucbath عن إسماعيل بن الرجاء قال سمعت عبد الله بن أبي الهدير يحدث كل وان تابعي weyn oo ثقة ah halkana kitaabka kagaba sugan isagoo waramaya عن أبي الأحوص أبي الأحوص kaba waramaya أبي الأحوص kolley nin baa inagu soo noqnoqonaya lakiin meel horu ku jiray ninkani صaxaabi buu kaba warinaya sheekhyada mslim un ninka xigay weye sheekha mslim u ahayna lakiin dabaqada ku xigtay un ayaynu marar kala duwan soo marno abulaxwas la odhanayo ninkaa salaam ibnu sulaym baa la odhanayay san hore usoo aragnay ama abulaxwaskani waa nin hiqoo taabiciya weeyaan oo taabiciintii dhexe kaba mido aada moodo inuu xataa dee min baab riwaayat alaqraan haddaanu cabdillaahi kaba yar weynaanbe cawf ibnu malik ibnu nadrat aljushami abulaxwas aljushami baa kan la yidhaahaa taas oo kale nin bay kulmaan xagga magaca cawf ibnu malik alashjaci waa saxaabi isago kaasi oo malaha calankood iyo maalintii fatxu maka isagaa sidee reerkaas oo kaasa cawf ibnu malik alashjaci ee kani waa cawf ibnu malik ibnu nadrat aljushami abulaxwas waa nin taabiciyana weeye oo bal markaa isaga iyo kolley cabdullahi bn abi hudayl iyo qarnigii koobaad dhexihiisii bay dhinteen ama de waa qeybtiisii dambe un baabay dhinteen qaala wuxuu yihi markaa abulaxwas samictu waxaan maqlay cabdالlahi bna mascuudi baan maqlay yuxadiثu xaala waramayo can الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay kaba waramayo anahu qaala inuu yihi low kuntu haddaan ahay mutakida mid yeelanaya oo khaliila samaysanaya khaliila saaxiib khaasa oo gaar ah oo ii gaaro haddaan anigu mid samaysanaya ahay oon taa aan ahaan lahaaba latakadtu waxaan kaba dhigan lahaa ababakrin baan khaliilan khaliil kaba dhigan lahaa walaakinahu akii wa saaxibi waa walaalkay iyo saaxibkaygii wey waqad itakada allahu caza wajal ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu ka dhigtay saaxibakum saaxibkiinan waa rasuulku salawaat ullahi wasalaamu caleyh isagaa issheegaya khaliilan oo sidaa nebi ibraahimba dee khaliil uugaba dhigtay watakada allahu ibraahiima khaliila ayuu nebi moxamedna salawaat ullaahi wasalaamu calayh khaliil ugaba dhigtay dee kollay khulladuna waa taan macnaheeda waxay yidhahan waa alikhtisaas ama alistifa eh laakiin waxaabay leeyihin waa ruuxa dee isaga maxabadiisii ay dee qalbigii buuxisay ee aanay qalbigiisa kuba hadhin meel kale mowdican ligayrihi waa cidda dee khaliilkiisa cid aan ahayn aanay uba hadhin oo rasuulka ilaahayna dee taas baa u ahaa sidaa nebi ibraahimba u ahaa markaa khaliil gaara oo bashara oo aan leeyahay oo ma jirto haddii laakiin aan yeelan lahaa khaliil gaarah abubakrin waa fadiiladiisa macnaa waa mansiladii aan cid kale la wadaagsan iyo halku joogay isagaana saxaabada oo dhan ba kii uguba fadliga badna ahaa xadaثna mحamed بن المثنى وبن bشhاr ولفظ لبن المثنى qال xadaثna mحamed بن جaعفr qال xadaثna شhuعبة عن أbي إسحاaq عن أbي الأحوص عن عبد اللahi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه qاaل wuxuu yihi cabd للahi بن masعوud rasuulkii ilaahay baa yihi صلawaat الlahi وaسلaaم عaليه low kuntu mutakida min umatii axada khaliila axad dee ummadayda ka mid ah low kuntu mutakidan min umatii ay axada min umatii wey axad ummadayda kamida haddaan ahay mid ka yeelanaya khaliilan khaliil aan taasi ay dhici lahaydba weeye latakhadatu abaa bakrin xadaثna mحamed بn الmuثنى وبn bashaari qala xadaثna cabdالرaحmani قال xdثnي سفyان cبدالرحمن نwاina مhdي سفyاanna waa hwrي عن أbي إسحاaq waa sabيci weeye عن أbي الأxوaص عن cabd اللahi xa وxadثna cبد بن حmaydi qال أخبرna جaعفر بن cawni qال أخبرna أbو cmaysin عن بن أbي مulaykaةa عن cabd لlahi kole جaعفر بن cawن oo dee abtirsinta صaxaabiga cمr بن xurayث ku galo horeynu usoo maray abu cumaysna hore waynu usoo maray oo waa nin dee reer mascuudun ama aalkaas kaba mid ahaa cabdالlahi بn mascuud abtirsinta kuma gale waa cutbat bn cabdالlaahi ibn cutbata ibn mascuud weeye waxa weeyaan waa cutbat bn cabdالlaahi ibn cutbata waye oo isagu waxay walaala yihiin baan filayaa cubaydullaahi ibn cabdالlaahi ibn cutbata ibn mascuud oo isagu bal matalan magaciisana cutba ninkan la yidhaahay can ibn abi mulaykata can cabdالlaahi qaala qala rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam low kuntu haddaan ahay mutakhidan mid dhiganayo ka khaliila latakhadtu bna abi quxaafata wa abubakrin khaliila waa laftigii in badan aan soo yar laqlaqbaynay xadaثna cثman ibn abi shaybata waزuhayr bn xarbi waisxaaq bn ibrahima qala isxaaq akhbarana waqaala اlآakharani xadaثna jariir can waina cabdاlxamiid weeye can mugiirata mugiiraة bn miqsam dabi can wasil bni xayaano intan ba waan soo wada aragnay waa alasadi can cabdillaahi bni abi lhudayr de waa xadiidkiisii hore un baynu haynaa weli eh waa duruqdiisii una markaa maaha inuu mar labaad ku sugan yahay kitaabkii can abi laxwasi can cabdillaahi can inabiyi salى اllahu عalayh wasalama qaala low kuntu mutakida min ahli اlardi khaliila latakhadtu ibna abi quxaafata khaliila walaakin saaxibukum saaxiibkiinu waa nebi moxamed salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh khaliil اllahi ilaahay khaliilkiisii weeye sidaa daraaddeed ibn bashar iyo ruux ibnu aadama khaliil kama dhiganayo ee rasuulkii ee ilaah baan khaliilkiisii ahay haddii aan khaliil dee dhulka ah ama dadkaa dhulka jooga ku sugan waa dadkii aan axad khaliil kama dhiganayana abubakr buu noqon lahaa xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna abu mucaawiyata wawakicun xa وxadثna إسحاq بن إبراhيم qال أخبرna جرير xا وxadثna بن أbي cمر qال xadثna سفyان kulهم عن الأعmش kulhmna de kole waa abu mعaوiya wakiع baa meel nooguba sugnaa جرير بن cabdالحamid iyo سفyاn iبن cuyayne imika weeyaane intooduba can الأعmش xa وxadثna محamed بن cabdاللahi بن نmayri وأbو سacيidi الأshج واللفظ lahma lafdiga inoo soo socda labadan baa leh waa moxamed ibn cabdillaahi bn numayr iyo cabdullahi bn saciid abu saciid alashaj abubakr lafdigiisii maaha qaala waxay yidhaaheen xadaثna wakiicun abubakrba wakiiciyo dee uu ka wada wariyay abu mucaawiya qaala xadaثna acmash can cabdillahi bni murata can abi laxwasi can cabdillaahi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam alaa hooyay inii anigu abra-u beri waxaan ka noqonayaa ilى kuli khilin waa saaxiib kasta waa mid kasta waa khil bmacna khaliil weey ku kastoo dee khil iyo saaxiiba min khilihi min khalihi labadaba halkan dambe way ku dabdiyeen ama waabay taa dambe bay khalihi yidhaaheen laakiin san baa inoogu sugan nuskooyinka oo labadaba in la kasriyo marka khilinta horena waa bmacnaa alkhaliil weeye min khilihina waa min khulatii wey waa alkhula almawada iyo aلsadaaqa oo ku kastoo khili ah ama saaxiiba khuladiisii waa mawadadiisii iyo saaxiibnimadii khaaska ahayd ee khulo laguma tirinaya ama khaliil lagu tirinaya beri baan uga noqonaya beri baan ka ahay walow kuntu mutakhidan khaliila latakhadtu abaa bakrin khaliila ina صaaxibakum khaliil اllahi salawaat اllahi wasalaamu عalayh xadaثna yaحya bnu yaحya qaala akhbarana khaalid bnu cabdillaahi can khaalidi can abi cuثmaana qaala akhbaranii camr bn اlcaas axaadiidkii weli fadaaisha abibakar bay noo socotaa kolley waana dee intan kuma dhama ee waa wixii bal matala kitaabkeena kuma sugnaa in khaalid bnu cabdillaahi iyo khaalid laba khaalid buu israaciyey talow yay kala noqon karaan maka khaalid bnu cabdillaahi iyo khaalid khaalidka dambe waa ina ayo khaalidkan horena miyaa wax raacin jira inu kitaab la raaciyo oo kitaabkan kusoo maray uu jiraa baan leeyahay maxay addaxaan haye khaalidka dambena iyo sheegaya khaalidka dambena الحdا khالد بن مهrان khالد بن عبداللahi ضحاaنkana waa khالد الحdا wey ina مهrان عن أبي عثمان أبي عثمان النهدي wey قال أخبرني عمرو بن العاaص أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بعثه cمر بن العاaص baa رasuulki ilaahay diray عalى jيشhin ciidan korka عalى jيشhi ذات السaلاaسل meeshaa ذات السaلاaسل la odhan jiray ciidankii loo diray ayuu أميir uga dhigay uu diray ciidankaa korkiisa macnaha isaga amiir ahaa oo madax ugaba dhigay datu salaasilna sheekhu wuxuu leeyahay maun libani judaamin binaaxiyati shaam waa reer reer bani judaam la odhan jiray oo dhinacaa shaam ahayd ceel ay lahaayeen ama biyo ay lahaayeen ama halkaa de ayu ayaa datu salaasil laba odhan jiray kolleyna dee siinta horena way fadxiyeen ta dambena way kasriyaan barhkood baa wuxuu soo noqonayaa نihaayaة الغarيb iبn aثيr oo kaleo sulaasil isagu yihi sheekuna leeya waxaan u malaynaya inuu ka soo qaatay arinkaas jawhari صaxaaxiise laakiin arinku kaamaha ayuu leeya sida mashhuurka waa in la fadxiyo bal waxaana sheekh halkan sharaxay uguma sugan غaswadaasi jumaadi اأkhrى ama jumaadi اlآkhir oo sanadii sideedaad ee hijiraday ahayd muutana wax yar bay kaba horeysa oo jumaad ulaa oo sanadii sideedaad bayde labadii jumaadun bay kala dhaceen dagaalkii muutaa horeeyey jacfar iyo ibnu rawaaxa iyo zayd ibnu xarisata iyo laguma dilay markaas de waana adraaftii shamun waa markaa muuta markii dambea rasuulka ilaahay ciidankana waa jihooyinkii ayuunbaabu diray waxaana madaxu ugaba dhigay tan camr bn اlcaas barhkood baa yar tan horeysiiya kolleyna waxaa dee rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh walow raggan ama camr markaa intii uu islaamkaba ahaa aanay muddo dheerba ahaynba oo waqtiyadaa dee sanadaas madaxeedii ay yimaadeenba laakiin khibradii ay ciidan u lahaayeen iyo taas buu rasuulka ilaahay dee waa halkuu kuba habboonaayeenna ayuu uba dhiibay iyadoo ragga kaabira saxaaba ama saxaabadii waaweyneydba ciidankii ay ka mid ahaayeen oy laba socdeen markii uu amiirka kaba dhigay ayaa faataytu waan u imuuri faqultu waxaan ihi ayunaasi axabu ilayk way dhici kartaa inuu isagoo dee imika arrin dadkii markii hore rasuulka ilaahay kasoo horjeeday in badan ahaa islaamkiisa uu dambeeyey dee islaamay baa camratulqada dabadeed bay yimaadeenoo waa de waxa weya camratulqada sanadii toddobaad hadday ahaydba ama camra waxaa ujeedaa cumratulqada sanadii toddobaad ee taa dabadeed bay iyagu ama waxa weeyaan yimaadeen markaas dabadeed waa isaga iyo khaalid iyo cuhmaan ibnu dalxa iyo waa sanadii sideedaadun de waa dhici kartaa inuu galay kol ta'miirkan iyo dadkaa waaweyn ee kaa soo horeeyo madax lagaagaba dhigay arinku waaba dee rasuulka ilaahi malaa inuu dadkii kale kaaba jecel yahay waaba suurtagal danigaasi inuu jiray markaasaana igu yihi ayunaasi axabu ilayka dad yaad ugu jeceshahay dadkeeba ruuxeed ugu jecesho qaala caaishatu dee markay dumar iyo taa noqoto qoltu waxaan ihi min arijaali xagga ragga yaad ugu jeceshahay qaala abuuha aabaheed buu yihi waa abubakrin qoltu waxaan uma man yaa soo raaca qaala cumaru cumar buu yihi oo facadda rijaala rag kaloo dee isaga ku jirin ayaa rasuulka ilaahay tiriyey ayuu tiriyey de bal adigu muhimku waa dee abubakar fadligiisa isagaa dad oo dhan ama raggii uu yihi kii ugu jecelaa wuxuu ahaa abubakar salawaat ullaahi wasalaamu caleyh adigu waa fadiilo weyn baa inooguba sugan dee abubakar inuu saxaabadii ka ugu fadli badan yahay cumarna ka soo raaca yahay saxaabada kalena ay ka wada fadli badan yihiinna xadiidka waana sida ahla sunna qabaana xadiidka dalaala inooguba sugan وxadثnي الxaسن بن علي الxulwaniي qال xadثna جaعفر بن cawn عan abi cumaysin xa وxadثna cبد بن حmaydi wlfd lah qaaل أخbarana جaعفر بن cawni qaaل أخbarana أbu cmaysi عan بn abi mulaykata anahu qaala samictu caaشhaةa caaشhaan waa maqlay walxaal su-ilat la weydiiyey eeg waa maqlay laakiin markaas su-aal bay ahayd oy kaba jawaabeysay walxaal suilat eeg su-ilat iyadoo la weydiiyey oo lagu yidhi maxay man kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam mustakhlifan low istakhlafa caaisha la weydiiyey oo man ayuu kaana ahaan lahaaba rasuulullahi sala allahu alayh wasalam mustakhlifan mid khaliifo kaba dhiga low istakhlafow dee rasuulka ilahi isagoon cid gaara si sariixa aanu magacaabin ishaaraad wey jireen oo salaadan aynu soo maray ee rasuulka ilaahay ayaamihii uu cuslaaday masjidkiiba gaari kari waaye oo abubakar yidhi dadkaasii tukaya waa ishaara oo kale umuur inoo soo socotaana waabay jirtaayo dee ishaaraadkaasi way jireenba laakiin dee si sariixa muu rasuulka ilaahay tacyiin khaliifa may jirin haddaba ayna waana taa dee saxaabadu xataa markii ugu horreeyey rasuulka ilaahay wafaaday ansaar iyo dee ay hadalla keeneen bo haddii inay nas jiro hadalkaasi maba yimaadeen markii qolooyinkii iyagoo ansaar laba hadlayeyna markii dee saqiifatu bani saacida la iskuba tegey fadaaishii abubakar lahaayo in cidilo wadaagsanay kaba mid ahayd inuu rasuulka ilaahay dadka amray inuu salaada isagu tukiyo ay dee ayay sheegeen amay sheegin nas dee caddaynaya rasuulka ilaahay inuu isaga yidhi isagaa khaliifa bal dee hadalkoodii waxaaba miyaynaan raalli kuba noqonayn ciddii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh diinteenii uga raalli noqday inuu diin ahaan ina hogaamiyo inuu adduunyadeenii ina hogaamiyo taa miyaynan kuba raalli noqonayn way ku raalli noqdeenna haddaba may jirin laakiin umuurahani waa ishaaro oo taasoo waa tan cayashana may odhan dee waa cid bau magacaabay waxay lagu yidhi haddii bal ay dhacdo oy markii dhici lahayd in rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh khaliifo uu ruux kaba dhigo low istakhlafow yo adiga waa dee siyada kumuu ka dhigi lahaa qaalat waxay tihi abubakrin abubakr faqiila laha waxaa lagu yihi uma man bacda abi bakrin abi bakr dabadeed ay man kaana yastakhlifu bacda abi bakrin yuu khaliifo kaba dhigi lahaa abi bakr dabadeed qaalat cumaru cumar ayay tihi uma qiila laha waxaa lagu yihi man bacda cumara cumar dabadeedna yaa dee rasuulka ilahi intu manzilo aada weynu kuba lahaa ay dee adigu aada u arkaysay inuu khaliifo u magacaabi lahaa qaalat waxay tihi abu cubaydata ibn اjaraaxi wa amiinu hadihi اluma rasuulka ilaahay baaba yihi waana inoo dambaysaa uma intahat way ku joogsatay ilaa adaa ujeedadu halkaa ayay ku joogsatay oo cid kaloo ay sii sheeg sheegtay may jirin bal muhimka waxay nooguba sugan uun abibakr iyo hadda marka lasoo raaco cumar dee taqdiimkoodii xagga khilaafada de waana taas saxaabadiina ay saa isuguma waafaqeen ahla sunana labada xaalo way iskuma waafaqsan yihiin ama iyada cuثmaan iyo cali keebaa horeeyo kale bal markaan halkooda gaadhno dee kolley qowlka ahlu sunuu caamo intooda badan waa in fadliga iyo siay u kala fadli badan yihiin saa khilaafadoodu ay u kala horeysay ay tahay oo fadligoodu inuu yahay uu yahay saa tarti tartiibta khilaafadooda taas laakiin bacd ahla sunna ayaa qowl kale bacdigooda oo reer kuufa ahaa ayaa dee horreysiin kala qabo taa iyada markaan labadooda halkooda gaadhno ayaan yar sheegi doonaa bal taas be laakiin waa dee arrinkani waa inooguba sugan yahay waxaa kaloo inooguba sugan inaan nasjirin rasuulka ilaahay ama abubakr haba noqoto lakiin isaga dalaalaad iyo ishaaraad baa jira ama say shiicadu sheeganayaan iyo markaa cali dee tansiiskii haba jire inaan wax nasi taasi aanu jirinba oo ah rasuulka ilaahay cadayuli hebel ba aniga dee khaliifadiiba ah laakiin abubakr oo kale umuuro kala duwan oo dalaalaad iyo ishaaraada jira laakiin taasna ma aha inay nas ahayd ay ma ahaan xdثnي cbاd بن موسى qال xdثna إبراhيم بن سعد qال أخبرnي أbي عن محمد بن جuبير بن مdcم عن أbيه abيه جuبير بن مdcم أن امرأة haweeney baa sألت رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay bay waxay weydiisatay شhayئa waxbay weydiisatay malaa waxbay dooneysay faamarahaa rasuulka ilahi wuxuu amray an trjica ilayh markaa muhayn igu soo noqo kuri oo inay kusoo noqoto ayuu amray an trjica ilayh faqaaلت waxay tihi ya rasuul الlahi ra-ayta bal kaba waran in jitu haddaan imaado falama jidka aanan ku helin waxaabay leedahay haddii ka soo qaadee amarkii ilaahay yimaado geerima ay timaado oo intuun imaado adigaan ku waayo waxa weeye seen yeelaya qaala abi aabbahay baa wuxuu ihi moxamed ibnu jubayr ibnu mudcim baa hadal kale aabihiina waa saxaabiga xadiidka warinaya jubayr ibnu mudcim kaanaha dee iyadu waa hadalka way sarbeebte waaba kaanaha iyadiio tacni ujeeda almowta dhimasho haddii dee addaba aan imaado iyadoo ajashiba ay timi ya maxaan yeelayaa qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fain lam tajidiinii haddaanad i helin faأtiya abaa bakrin abaa bakr u tag waa ishaaro weyn oo dee isagaa dabaday noqonayo waa waxyaalihii dee qeybka ayoo rasuulka ilaahay sii tilmaamay ee haddaad aniga i weydo adigoo soo noqda aad i weydo aye bakar ukaale u tag bun halkana waxay leeyihin culimadu dee nas sariixi ma jiro calaa khilaafati oo waxa weeyaan oo amray ee waa ikhbaar iyo warramid weeye tani qeybkaa ilaahay ogeysiyu kaba warramayo isaga dabadii inuu khaliifadu noqonayo isaga taas waloan dee tansiiskii iyo amar uu dadkii amray oo dee aan taasi aanay jirin laakiin dee ishaaraadka iyo umuurahaas ayaa jiray bal xadiid kalena waa inoo soo socdaaba isna وxadثnي xجاaج بن شhاacر qال xadثna يعqب بن إبراhيم qال xadثnي abي عن abيه يعqب بن إبراhيم بن سacد weeye marka aabihii buu isagoo ka waramay إبراhيم بن سacد aabihina aabihii سacد بن إبراhيم qال أخبرnي محمد بن جuبير بن مطcم أن أbاه جuبير بن مطcم أخبره waa usrooyin baa meeshii markaa isku jir jira labadaba imaka halkan dee yacquubna waaba saddex halkan kalena waa labe ana imra'ata haweeney baa atat u timi rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam fakalamathu way la hadashay fii shayin wax arrin bay la soo qaaday ama ay kaba dooneysay faamarahaa wuxuu amray biamrin amar oo waa kaa dee inay kusoo noqoto bimili xadiidi cabaad ibni muusa markaasay tihi dee bal hadalkaa horey soo tidhi iyo jawaabtii rasuulka waa xadiidka imakaan kaba soo baxnayn axaadiideeda waa fadaaisha guud ee inooguma sugan baan yar eegeynaa way inoo socon doontaa biidn اllahi tacaala xadaثna cubayd الlahi بn saciidi qala xadaثna yaزيid بn haaruna qala akhbarana ibrahim بn sacdi qala xadaثna صaalix بn kaysana can الzuhriyi can curwata can caaishata qaalat anaha qaalat asanidana kole caawa toddoba toddoba iyobaa qeyb xoogaa ay kuwa mid ah sanadada waa sanadadii naazilka ahaa caaisha waxay tidhi qaala lii rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa igu yihi fii maradii xanuunkiisii aanu kaba kicin idcii yeedho li aniga waxaad iigu yeedhaa abaabakrin iyo wa akhaaki abaabakr iyo walaalka iigu yeedh kole walaalkuna waa cabdiraxmaan ibn abi bakrin un weeye cabdillahi waa ka yaraaba waktigaas xataa aktuba waa si aan u qoro dee kolley markaa cabdillahina waa joogay oo isaguna waa noo dhaabe bal aababakar iyo aabbaha aabbaha iyo walaalkaa igu yeedh xataa aktuba waa kay aktuba si aan u qoro kitaaban de mala waa cahdi khilaafa iyo taas muu qorin rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaaso fa inii anigu akhaaf waxaan ka cabsanayaa an yatamanaa inuu ku tamaniyo ididiisho ama wax doono mutamaninka wax idiilanaya ku dee damac ku jiro kule dee waxyaalo iyo anigaaba dee khilaafadii la iyo inuu yidhaaho oo wayaquula wa an yaquula wayaquula baa itala koleya laakiin dee haddaan an yatamanaadii ku cadfino aan ku cadafno wayaquula ay wa an yaquula inuu yidhaahaan ka cabsanaya qaa'ilun ku yidhaahaa ana awla aniga haddii aan dee imaka rasuulka ilaahay dee waabaka waa xanuunkiisii waana la dooransiiyey uu ogaa inuu wafaadayo waa ogaaba waa kaa sheegayba in la dooransiiyey in uu yidhaaho ruux anigaa ku xaqle khilaafadii iyo tan rasuulka ilaahay khilaafadiisii anaa axaq marka arrinkuna taas ma ahe wayaballahu ilaahay waa diidayaa iyo walmu'minuuna ilaa abaabakrin ana tii dhacday oo markii ay barhkood dee sakiifadii laisugu tegey waa ka abibakar mooyaane cid kale saxaabadii dee ciddii laysku waafaqay isaguu noqdayba haddaba ilaahay iyo dadka mu'miniintiiba way diidayaan abaabakar mooyaane cid kaleba way iskaba diidayaan bal xadiidka kolley iyadana dee waa ishaaraan leenahay caddayn ah abibakr baa khaliifadiina kuma sugnayn laakiin waa tilmaan weyn weeye rasuulka ilaahay sii ishaaray bal uu sheegay inay mu'miniintu aanay wax kaleba aqbalahaynba xadiidkana waxay nooguba sugan dalaalo daahira lifadiilati abi bakrin iyo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba warramay waxyaalaha dhacay doona bacda wafaatih inay muslimiintu diidi doonaan khilaafada cid aan abibakr ahayn dee inay kula ula baayacoodaan taas oo kale in dee nisaac iyo khilaaf iman doono waana hadalkii markii horeba dhacay waa ishaara uguma sugan oo dee markan leeya an yatamana mutamanin wayaquula qaa'ilun ana awla laakiin tan waa dee inay waxyaalo ama dad dabc ku jira ama nisaac meeshii imanayo bal maalan umuurahan way nooguma sugan tahay kitaabkana bal rasuulka ilaahay wuu ku hamiyey oo riwaaye bukhaari ayd waxaan ku hamiyey in abubakar iyo inankiisii uba yeedho dee cahdigaas aan qoro laakiin rasuulka ilaahay dee tan kale ayuu uba daayey oo waxa weeye bal waa arrintaa hore sida xadiidkaa ka horreeyey tan iyo kaba sii cad iyo waa ishaareed iyo dee bal waxaa kaba sii weyneed rasuulka ilaahay oo salaadii dadka yidhi ha tukiyo bal iyadoo la doonay cumar iyo bal ay dumarku dooneen in bal cumar halkiisa iyo galo iyo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh umuuraha waa diiday oo dhan oo waxyaalahaas oo dhami waa umuurihii rasuulka ilaahay sii tilmaamay wax qayba uu sii ishaarayey bay ama uu kaba sii warramayey bal taasna de waana sidii dhacdayba muslimiinta ay rasul bacda wafaati rasuuli llahi salى اllahu alay waslm waqabla dafni ay la mubaayacoodeen abaa bakrin radia allahu tacala canhu waardaahum xadثna محamed بن abi cmar الmakiy محamed بn abi cmar waa dee imaamka mslim waxa weeyaan alcadni kale waana msنife بن abi cmar الmki qal xadثna marwan بن mعaawiyaة الfazariي عan يزيda whuwa بن kaysana عan abi xaazim الأshجaعiي عan abi hurayraةa qal anhu qal qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi man asbaxa minkum اlyowma saaiman waa la joogay maalin iyadoo dadka ay joogaan buu ku yihi man asbaxa yaa waa beriistay minkum xaal uu idinka idinka mid yaha alyowma maanta saa'iman xaaliya isagoo sooman oo kuma isa maanta sooman oo waa beriistay isagoo sooman yaa sooman weeye maanta qaala abu bakrin ana buu hi qaala wuxu uhi faman tabica yaa raacay minkum ay xaala kwnihi minkum اlyowma janaasata ya janaaso ruux muslima aaskii raacay qaala abu bakrin ana buri qaala wuxu uhi faman acama yaa quudiyey minkum alyowma maanta miskiinan miskiin yaa quudiyey qaala abu bakr waa khasaashii khayrka waa dadkii joogay waa sooman yahay janaasuu raacay dee aan u raacin wax kale ee waa islaamnimo iyo dee janaasadan iyo wixii layna faray ama xaqii muslim lahaa waxa weeye miskiin buu quudiyey intiiba isaga unbuu noqday welibana arrintu intaa kuma dhame qaala abubakr qaala wuxu ui faman caada yaa booqday minkum xaala kwnihi minkum alyowma mariidan yaa maanta ruux xanuunsanaya soo booqday qaala abubakrin ana faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam ma اجtamacna may kulmin khisaashaasi fi mri'in shaksi kumay kulmin ilaa oo ay ku kulmaan shaksi waa waxaasoo dhan dee ruuxu mar wada sameeyey dakhala ruuxaasi waa gala aljanata jannada waa dee bilaa muxaasaba bilaa mujiyo dee mujaaza bilaa mujaazatin can qabiixi acmaali ruuxa caynkaasi jannadu durduro iyo dee marka horeba kuba gelayaa weeye taas buu yihi oo waa halkan suuqaadiciyaad kaba soo noqon layo jannada waa muxaasaba la-aan iyo iyadoon wax kale lagu abaal marin waayo dee iimaanka iyo ruux hadduu iimaan ku dhintay iyadoona acmaashaasi jirin hadduu iimaan kuba dhinto taasiba janno gelitaankeed way u keenayaan laakiin de waatan dee biduuni xisaab iyo taas iyo waa dukhuul khaas ah ruuxa intaas iyo waxyaalahaasi ay ku kulmeen maalin ay kuma kulmeen oo ruux ahlujanno ah waana fadli weyn abakartana leeyahay xadaثnي abu الطاhir أحmed بn cmr بn srxi وxrmlة بn yaحyى qal أخbarana بn whbi qal أخbaranii yunus عan بn شhihaabi qal xadaثnii سacيid بn الmuسyب وabu سلمة بn cabdالرحمن أnahma samca abا hurayraةa yqul qala rasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi baynamaa wqti rajulu nin yasuuq uu kaxaynayo baqaraةa waa sac lahu isaga u sugnaaday ayuu waday waqad xamala uu ku raray wax calayha waas dee baqaradii ama neefkii lo-da ahaa ee wax dhulka lagu qodan jiray buu sidii awrtoo kale u isticmaalay ama geelo waxna uu ku raro way u rarnayd ayuunbay iltafatat ilayhi lbaqaratu xaggiisii unbaa saci unbaaba xaggiisii soo dayey faqaalat waxay tidhi baqaradii inii aniga la mukhlaq lihaada in lay rarto oo san oo kale wax laygu raro layma aboorin walakinii inamaa khuliqtu lilxarsi dee nasli iyo xalbi iyo lisid iyo waxaasi way jiraan hilib la cuno laakin waa waxyaalihii u badnaa waana tan dee waxa weeyaan ilaa imaka aalaadkani ay yimaadeen badibida wax lagu qodanayay haddaba aniga waxaa lay abuuray in beeraha laygu qodo laakiin in lay raro layma abuurin waa ilaahay baa ka hadashiiyey waana arrin hore oo rasuulka ilaahay kaba waramayo faqaala naasu dadkii baa waxay yidhahdeen subxaana allah waa tacajub waa kan tacajuban waa la yaab ay la yaabeen in dee neef lo ama sac uu hadlo iyo fazacan argagaxtaa ay kaba argagaxeen oo waxay yidhahdeen maxay abaqaratun takallamu ma neef lo ah ama sac baa hadlaya tni hadal laguma aqoono waa shay khaariqe kani waa shay khaariqe baqaratu takalamu kolleyna ficilka labadii taood baa mid ahaan la xadfay asalku waa tatakalam weeye maa neef lo ayaa hadlaya ama sac faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam fainii anigu uuminu bih waa dee wax waxyi ugu yimi anigu waa rumaynaya arinkaasoo bihi ay binudqi اbaqara wa abubakrin abubakrna waa rumaynaya wa cumaru macnaa waa manzilada weyn ay lahaayeen oo rasuulka ilaahay wixii uu ka sheegay dee waa maa yandiqu can ilhawa inaka may joogsanahayn sidiisay uba qaadanayeen majliskana mabay joogin rasuulka ilaahay baa dee arrinkan u qiray fadliga ziyaadada ana u muujiyey dadkii kaloo fadhiyey iyagoo ay yidhaaheen baa la yaabeen oo yidhaahda baqaratun takalamu ayaa is yihi aniga arrinkan waan rumaysanahay oo waa wax jira oo dee taas abubakr iyo cumarna waa saasoo waa fadiilo dee waxa weeyaan taasi tilmaamaysa iimaankoodii aad iyo aad dee heerka sare iyo de ahaa iyo sidqigii iimaankooda iyo yaqiintoodii badnaydba weeye iyo garashadii weyneyd ay ulahayn ilaahay qudradiisa kaamilka oo dee ilaahay qudradii weeyo tan waa arrinkan khaariqan marka umuurahan caadiga marka loo eegay wax la qariibsada te marka ilaahay qudradiiyo taa looba eego wax la qariibsada maaha marka waa fadli weyn ay leeyihiin batan qaala abu hurayrata qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه waslm waa waaqaca kalena ama arrin kaluu rasuulka ilaahi sheegay rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi bayna waqti raacin ruux raaciyi fii kanamih arigiisa uu ku sugan yahay oo xoolihiisiibuu la joogay ayaa cadda alihidiibuu waxa weeraray oo dee matalan isagii kusoo weerarayba yeygii oo fa akhada minha ay min alqanam arigiibuu kaba qaatay shaata neef ariya ayuu la tegey fadalabahu raaci ninkii raaciga ahaabaa ugamu hadhine dalbo oo ka daba tegay xataa stanqadaha ilaa uu ka badbaadiyey waa shaatadii minhu min aldibi aygii yeygii baan ujeedaa ayuu kasoo riday adugu faltafata ilayhi dibu yeygii unbaa xaggiisii soo dayo faqaala lahu wuxuu ku yihi man lahaa yowma asabuci man lahaa yaa hanamkana maanta aad iga celisay ee aada neefkana aan qaatayna aada igaba riday yaa u sugnaaday maalintaas yowma asabc sabcina way yidhaaheenba bal barhkood baa dee waa dugaaggii iyo wixii bay kuba fasireen oo maalintaa dee ama dee dugaaggii iyo bahalladii waaweyneyd intay kaa eriyaan xoolihiiba ay cidlo noqdaaneen dee cidlada kaba helo yaa iga celinayo uba sugnaaday barhkood baa la yidhi laakiin macnaha kaba raajaxsan sabca waxay kaba dhigeenba ujeedadu waqtiyada fitanta waaweyne ay dhacayaane de waatan oo marka imaka dagaal dhaco fitna ay dhacdo ruuxu naftiisiibuu laba badbaadaya xoolihiisiibuu ka dhaqaaqaya bal waxa la arkaa dadkiisi inuu ka dhaqaaqo markuu naftiisii uba boqdo oo kale waqtiyadaa fitanta ee dadku ay xoolahoodii faraa kaba qaadayaane naftoodii ay laba cararayaane hadhow yeygii uu noqonayo ka ilaalinayaba dee ujeedadu kala gooni noqday si wuxuu raacigeedii yahay ee ay noqotay uun dee waxyaalahaas dugaaggii iyo bahalihii midba halkii uu kaba helaba dee wixii uu goosanayo maalinta caynkaasa ee aan raaci kaleba aanay lahayn aan aniga un mooye yaa maalintaasba iga ridi oo iga celin weeye yaa u sugnaaday yoma waa kan yoma maalin oo laysa laha aan u sugnaanin raacin ku ilaaliya hayri aniga hayrkii un mooye anigu aan la gooni noqonayo waxaan doonana aan saan doonaan kaba yeelayo rasuulka ilaahay arrinkan kalena yay hadlayna uu kaba warramay waa ilaahay qudradii subxaanaه watacaala faqaala naasu dadkii baa waxay dhahan subxaan allah ma yey baa hadlaya may aragu yey la hadlo wax caadiya maahe faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam tanna muxuu yihi fainii uuminu bidalika arrinkaas iyo nudqigaa ilaahay ka dhawaajiyay yeygaas iyo inuu dee ilaahay markuu ka dhawaajiyo uu hadlayo waan rumaynayaa ana ana aniga iyo abubakr wa cumaru majliskana may joogin ujeedadu waa fadliga abubakr iyo cumar ay leeyihiin ayaa xadiisku inoo tilmaamayaaba weeye waxadaثanii cabdالmلك بn شhعyb بn اlayث qaala xadaثanii abi can jadي qaala xadaثanii cqayr bn khaalidi can iبni شhihaabi bhada الإsnaadi oo maxay ah qisaةa shaati wa dib labada qisaba qisadan shaadka iyo dibiga ayuu cuqayr ibnu khaalid ibnu shihaab kaba wariyey markii horena ibnu shihaab yunus baa kaba warinayay walam yadkur laakiin muu sheegin qisaة الbaqarati baqarada hore qisadeeda iyo tan dambe ayuu riwaayadan cuqayl ay ku markaa uu ku gaabsaday وxadثna محamed بن عabاdi qال xadثna سfyاan بن عuyeynataxa وxadثnii محamed بن rاafici qال xadثna abu daud الxafariyu عan سfyاana kilahma can abi zinaadi سfyaanku waa سfyaan الthawri labadooduba waa labadii سfyaan bay markaa noqonayaan eg labadii سfyaan عan abi zinaadi عan الأcraج عan abi سلمةa عan abi hurayrata عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى xadيiث يuنس عن الزuري xadيiثkan maanta يuنس hurي uu kaba wariyey ee sanadku ku wariyeyna waa ta aan soo aragno سacيid بن المسayب iyo abu سلمة عan abi hurayrata ayaa maanta abuzinaadna acraj uu kaba wariyay acrajna abi سلمة abi سلمةna abu hurayra waa kaa mid laba mida ama macnihiisii leh وفي xadيiثimaa labadan weliba dambena xadiiskooda waxa kuba sugnaa waa labada سfyaan xadiidkoodna abuzinaad ay kaba wariyeen dikrulbaqarati washaati macan baqarada iyo shaatada labadaba labada xadiid aynu soo marnayba way ku wada sugnaayeen labada qiso wa qaala waxay yidhahan fii xadiidimaa xadiidkooda waxay kuba yidhahan lakin de waa xadiidkii marfuucaaye fainii uuminu bihi ana wa abubakri wacumaru wamaa humaa sama waa intan wamaa humaa abubakar iyo cumar may ahayn sama meeshaas oo majliskaa may joogin way ka maqnaayeen rasuulka ilaahay baa u qiray yaqiintooda iyada aada u sareysa in intaa kaba joogsanahayn dee umuurahana waa ilaahay subxaanaه watacaala qudradiyo taa waa shay khaariqa bale in kutubtan in dalaa-il nubuwa ama ha noqoto kuway uba khaas yeeleen sida dee bayhaqi iyo raggii kale laba midka ahaa ama haba noqoto kutubtan rasuulka ilaahay dee siiradiisa qeybta dalaa-il nubuwa ama taarikhda caamkaasa ibnu kaiir albidaaya wanihaaya oo kale iyo dee qisooyin bay soo naqliyaan waktigii rasuulka ilaahay dhacaybo eyeysan oo kale hadal loogaba maqlay kolley kutubtaasna xataa ibnu kaiir albidaaya waa markuu dhameeyo intaanu bilaabin dee sanadaha iyo sanada koob iyo tobnaad iyo xawaadisteedii aanu gelin eeu qeybtaa hore rasuulka ilaahay wafaadkiisii soo sheeguu dalaa-ishii nubuwada iyo waxyaalo kala dhigtaa dee kolley kabahaqiyana way kuba sugan tahay waa qiso dee culimada qaarkoodna ay sooba saareen oo kolley kutubtan dee asxaabtana waa saxaabi uhbaan ibnu aws la yidhaaho qiso uu lahaayo iyaguna soo arooriyaan weeyaanoo isagoo dee mala arigiisa la jooga sida qisada kuba soo aroortay ayaa iyay neef kala cararay oo uu ka daba tego uu kaba soo riday tu yihi maxaad iiga ridaysaa isagiina intuu soo fadhiistay un halkan risqi ilaahay igu arsaaqay markaasuu yihi uu la yaabay macayba hadlaya markuu yihi u yihi waxaa ka la yaab badan rasuulullahi bayna nakhalaati yadcu nnaas rasuulka ilaahay waa kaa dhirtaa timirta waa madiina jooga isagoo dadka uguba yeedhaya halkiiba arigiisii intuu kaga yimi ama cudu dhiibay buu madiine yimi oo rasuulka ilaahay ba dee qisadna ugaba warrama waanu islaamaybo kolley dee waqaac kaleo iyadana hadalkaas ah in kutubta dalaa-i nubuwa oo rasuulka ilaahay dee kolley iyadna waa waxyaalaha khawaariqda ahe oo kutubta inooguba sugan way jirtaa bal qisadaasi ay kaba mid tahay وxadثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن جعفر qال xadثna شhuعبة x وxadثna محamed بن عباd qال xadثna سفyاn بن عuyeynة عan مسcr kilاahma عan سعد بن إبراhيم عan أbي سلمة عan أbي هuريرaةa عan النبي صلى الله عليه وسلم bal فadaaئشha cmar way dheertay lakiin qeyb baan kaga yar daraya kol haddii dee fadaaئل aan kuba jirno fadligii dee صaxaabadaasna axaadiثna ay iskaba sahlan tahayna kaley bal intan makansanayno dee kolkol baa cawaarid kale iskaba imanaysa ama cawaa'iq kale eh dee waa inuu iska yar socdaano kitaabku way habboontahy baabu min fadaa'ili cumara radia allahu tacaala canhu cumar fadaa'ishiisii wax kaba mid ah kolley waxyaalo kala duwanna way nooguba iman dee waana in qowl ahli sunna qaadiba abubakar dabadii cumar weeye saxaabada ka uguba fadliga badan ahlu sunna qaadiba xadثna سacيid بن cمr الأشcثي وأbu الرabيع الcتaكي وأbu كurayb محamed بن العلاي واللفظ لأbي كurayb qال أbu الرabيع xadثna وqال الآkخران أخبرna بن المبارك عن cمر بن سعيد بن أbي حuسين عن بن أbي مuلaykةa qاaل سمعت بن عabاس يقول بن cabاس baan mqلay xaalu ku qowlayo وdca waa la dhigay cmر بن الخhطاaب cmر بن الخhطاaب calى sريri waa markii la dilay ee dhintayna ayaa sariirtiisii korkeeda intii aan la aasin baa la duldhigay fatakanafahu الnaasu waxa hareereeyey manaa xaaduu bihi weeye waxa weya waa sariirtu waa nacshigiisii annaasu dadkii yadcuuna iyagoo ducaynaya wayusnuuna ammaanaya wayusaluuna calayhi manaa dee adigu u ducaynayo weeye oo dadkii baa hareerihii ka joogsaday nacshigii iyagoo ammaanayana una ducaynaya yusaluuna tanca oo u ducaynaya qabla an yurfaca intaan la kor yeelin oo bal maalan aan la qaadinba dee haddii wayusalluuna calayhi salaam diaan kaba dhignana dhibaata ma jirto yadcuunana waa ducadii takanufna waa way hareereeyeen oo alaknaaf annawaaxiba alaknaaf laba idhaah wa ana fiihim aniguna dadkaasaan ku dhex jiray buu le kaba mid ahaa qaala wuxuu yihi ibnu cabaas falam yaracnii ima argagax gelin iguma soo kedinin weeye oo ilaa birajulin kale badu zaa'ide weeye faacilkii yarucniina waa tan bal bukhaari riwaayadiisa maxay ahayd falam yarucnii ilaa rajulun akhada mankibi taas baa bukhaari laftigiisna uu ahaa marka halkan in waxa weeye in sheekuna waaba dhigaya bacda nusaksan baa kuba sugan buu leeyahy laakiin waxaabu kaba dhigay inuu faacilkii qadaro oo lam yafja'ni اlamru aw ilxaalu amarkii igumuu soo kedin ilaa birajulin maaye lakin waxay la tahy inaan waxba aynaan uba baahnayn kol haddii laftigii bukhaariba uu ahaa dee rajulun oo bacdu aanay laba socon bacdan umaan zaa'ide kaba dhigaynaa faacilkiina rajul baan kuba daysayna oo aniga wuxunba wuxuu leeyahy waa si isagoo lama filaana waa sii jeeday ruuxun baa garbigiis garba garabka qabsaday arinkaas unbaaba igu soo kediyey buu leeyahy dadkiina waa kuwa murugeysan dee cumarna ammaanaya una ducaynaya falam yarucnii ilaa birajulin ilaa rajulu nin un mooye wax kale igumay soo kedin wey qad akhada qaaday qabtay bimankibii garabkayga min waraaya xagga dambe ayuu garabka saa iga qabsado u cuskanayay garabkiisii failtafadtu ilayhi ninkii umaan xaggii sii dayey faidaa huwa caliyu wuxun baaban arkay amiir caliy bnu abi aalib inuu yahay fataraxama calaa cumara cumar buu dee u duceeyey oo ilaahay inuu naxariisto ugu duceeyey naxariis buu dalbay qaala waxaanuu yihi maa khallafta cumar buu la hadlayaa kamaa tegin axada axad axaba ilaya aniga xaggayga looga jacayl badayoo anigu aan kaba jeclahay an alqa llaha inayn ilaahay la kulmo bimili camali camalkiisan uu la imanayay wax laba mida minka adiga oo cali baa wuxuu u arkayay waqtigaas camalkii cumar laba imanaye camal lamid ah oo cidila imanaysay inaanay jirin markaasaa wuxuu leeyahy kamaa tegin oo adduunyada kagamaa tegin axad anigu aan ka jeclahay inaan ilaahay kula kulmoon kuba aan dhinto anigoo camalkaa uu isagu samaynaya mid lamida samaynaya waa adiga waayo maanaa camal dee kii ugu mudnaa uguba fadliga badnaa ayuu bal maala markaa uu kuba jiray ama camalkii dee mudnaa waa markaa dee si uu cali abi bn abi aalibna radia allahu canhum jamiican u arkayay waymullahi weli hadalkii isagaa wata ibnu cabaas baa inoo soo naqlinaya waana la dul taagan yahay janaazada iyo nacashiga korkiisii oo cumar weli lama aasin waymullahi ilah baan ku dhaartee in kuntu intu waa tii mukhafafada ahayd min athaqiila inuu shaniyo kuntu waxaan ahaa la adunu mid u malaynaya an yajcalaka allahu in ilaahay ku yeelo maca saaxibeyk de waana sidii xaqiiqowday tan baan filayay buu leeyay waayo waxaa lagu aasaya rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyo abibakar dhinacoodii baa lagu aasaya meel baa lagula aasaya markaa tan buu cali leeyay markii horuu intaa cumar noolaa ayuu leeyahy waxaan u malaynayay in ilaahay ku yeeli doono labadaadii saaxiib macooda inuu ku yeeli doono waana sii dee noqotay ee xaqiiqowday maxaa taa u lahaa wadaaka kaasna waxa weeye anii anigu kuntu waxaan ahaa ukairu mid badiya kale waa sida inoo taala anaa waxaan macnuu yahay un asmacu kaiira bukhaarina iyada waxaa kuma tognay iyadana dee halkan oo kale inii kuntu asmacu kaiira ama mima asmacu kaiira waa laftigii bukhaari waa riwaayo aada inoogaba cad waan badinaya macnaha ujeedadu maqalkaan badinaya aan maqlaya hadalkan weeyaane macnuu in badan baan rasuulka ilaahay maqlayay yaquulu xaalu ku qowlayo jiئtu ana waabubakri wacumaru wadakhaltu ana waabubakri wacumaru wakharajtu ana waabubakri wacumar may kala hadhahayn weeye had yagoo rasuulka ilahi baan taa ka maqlaya ama in badan baan kaba maqlay isagoo le an ya abubakar iyo cumar baa halkaa nimi waanu galaanin iyo abubakar iyo cumar waan baxay aniga iyo abubakar iyo cumar dee waa suxbadaa daa'imka marka waxaan filayay buu leeyahay in ilaahay aakhirana ama dee qabrigana macooda ku yeelaya waana si yeelo dee wakaa meel kula aasanba fain kuntu waxaan aha weli hadalkii cali baa leh laarjuu mid rajaynaya aw la adunu mid malaynaya an yajcalaka allahu macahumaa in ilaahay ku yeelo macooda uu ku yeelo kolley halkan dee abubakar iyo cumar fadiiladood way nooguba sugan tahay shahaado cali uu cumar u markhaati kacay iyo labadoodaba dee fadliga ay lahaayeen iyo rasuulka ilaahay suxbadiisa khaaskaa iyo mulaasamadoodii iyo ammaantaa badnayd ee rasuulka ilaahay ammaanay taasna way inooguba sugan tahay mana aha waa ka isaga cid ka mudnaa waqtigaas oo camal ahaan ugaba mudnaa cumar oo cali arkayay may jirina waxyaalaha ay sheeganayaan kuwa raafida iyo in la dhacayo inay kaba qaadeen iyo in waxyaale ay dhex jireen iyo taas waxba kama jiraane waa hadaladaa dee baadilka ahune وxadثna اسحاq بن إبراhيم qال أخبرna عيسى بن يuنس عن cمر بن سعيد في hda الإسناaد بمثله xadثna منصور بن أbي مزاحم qال xadثna إبراhيم بن سعد عن صالح بن كيسان ح وxadثna زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حmayd واللفظ لهم sdexan dhamaa lfdiga leh qال xadثna يعقب بن إبراhيم qال xadثna أbي عن صالح عن بن شهاب qال xadثnي أbو أمامة بن سهل أنه سمع أbا سعيد الخdري يقول قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi baa wuxuu yihi بيna وqti أna anigu naaئm aan hordo raأytu waxaan arkay الناaسa dadkii oo يucraduuna la bandhigayo laysoo marinayo laysoo bandhigayo والxaal عalayhim korkooda qmusun qamiisyo iyagoo korkooda ay ku sugayn ama qamiisyo gashan minhaa qumustaas ay gashanaayeen dadkaasi soo laysoo mariyey ama laysoo bandhigay waxaa kaba mid aha maa wax yabluqu gaadhaya sidiya naasa macnaha qamiis gaaban kooban oo intanba aan dhaafina ilaa naasahun gaadhsiisan wa minhaa waxaa kaba mid aha maa yabluqu wax gaadhaya duuna dalika intaa in ka hooseysa gaadhayo bal intaa yar dhaafsan wamara cumar bnu اlkhadaabi cumar ibnu khadaab baa soo maray waxaa calayhi korkiisa qamiisun qamiis yahay yajuruhu jiidayo isagu iskaba daadee jirhkiisiie dhulkiibuu gaadhay oo uu jiidayeyba jirhkiisiina waa kaa wada qariyey ayaa isoo maray waa manaamkii rasuulka ilaahay uu arkay qaale waxay idhaaheen dee rasuulka ilaahay ina uu sheegay oo marka uu isaga ka warramaye maadaa awalta daalika yaa rasuul allahi maadaa awalta maxaad ku cabirtay weeye dalika arrinkaa waa qamiisyada dadkaasi ay gashanaayeen ee cumarna uu qamiis dheeraa yaa rasuul llahi rasuulka ilaahayow qaale wuxuu uhi addiina diintaan ku awilay waa diinta ayaan ku cabiray sheekuna wuxuu leeyahay ahl alcibaara wuxuu uga jeedaa waa dadkan ru'yooyinka cabira buu sheegaya iyagu kasoo naqlinaya waxay dhahaan qamiisku fi nowm macnaahu addiin qamiiska ruuxu gashaye fi nowm waa diin ahaan dee kolley yaridiis iyo waxyaalahaasna diintii baymalaa tilmaamayaan ee jiiditaankiisa dhulka la jiidaana wuxuu leeyahay waxay dhahaan yadulu calىa baqaa'i aahaarihi اljamiila wa sunanihi اlxasana aahaartiisa iyo raadkiisa fiican baaqnimada uu ka hadhayo ka baaqi noqonayo iyo sunantiisa fiican bacda wafaatihi ee lagagaba dayanayo taas bay adigu ay tahay oo bal taasaa lagu cabiraaye rasuulka ilaahay baaba cabiray o hi waa diintii taas kaasi waa mid waa fadli weyn abubakr me cumar leeyahay xadiid kalena waa kanoo manaam kale ah kuwana way inooba sii dambeeyaan kale oo bal laakiin imaka kan dambe ayuuman kuba gaabsananaa welina rasuulka ilaahay waxyaalo dee fadli ugu sugan yahay cumar oo la tuso manaam lagu tusu rasuulka ilaahayna cabiray ayaa weliba ay wax inoogaba sii harsan yihin imaka xadiidkan baan ku dayn doonaa inoo soo aan bilaabayo xdثnي xرmلة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يuنس أن بن شهاب أخبره عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخضاب عن أبيه أبيه عبد الله عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال بيna وqti أna anigu naaئm aan hurdo id wqtigaa raأytu waxaan arkay qadaxan kooba magalaas utiitu bihi lay keenay oo layla yimi oo fiihi galaaska ama qadaxaa dhexdiisana laba nun caana ay ku sugan yihin macnaha waxaa noo hurdo lay keenay weel caana ay ku jiraan fa sharibtu waan cabbay minhu min alqadaxi waa caanihii ku jiray baan wax ka cabbay xataa inii anigu aad buu uga dhargay rasuulka ilaa aan arko inii anigu la araa aan arka arriya cokonaantii waa dherigii uu caanihii kaba dhargay yejri isagoo soconaya fii atfaari oo dee jirhkiibuu wada gaadhay oo waxaaban arkayay caanihii oo dee ilaa cidiyahaygiiyo soo gaadhsiisan oo cokanaanta jaanibkaa ka cokanaadiyo dherigii aan kaba dhargay ilaa horkaaba gaadhay uma acdaytu waxaan siiyey fadlii hambadaydii cumara bna alkhadaabi cumar bna alkhadaab maa siiyey qaale waxay idhahan tanna famaa uwarta dalika yaa rasuul allahi maxaad tan ku awishay rasuulkii ilaahayow salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa wuxuu yihi qaala alcilma ay awaltuhu lcilma waxaan ku cabiray oon ku awilay oon ku fasiray waa cilmi taasba weeye bal tanna kolley waa fadli kale oo inooguma sugan oo sheekuna wuxuu leeyahay halkan caanaha fasiritaanka markay ruyo noqoto cilmi laguma fasirayaa dee caanaha iyo cilmigu xagga nafci badniday wadaagsadeenoo in salaax iyo hagaag iyo ayay sabab labaduba u yihiin oo caanuu waa caruurtii yaryareed waxay kuba koraysay wixii dee bal matalan ay kuba fiicnaanaysay bal abdaantana guud ahaan quut bay uba yihiinba waa wax cunto iyo sharaabba ruuxa ka wada kaafiya u wada nuuqda dee cilmiguna aakhire iyo adduunba hele salaaxii iyo hagaagii buu sabab u yahayoo xaggaasay dee ku kulmayaanoo saasaa caanaha loogu fasiraa markay madaam noqoto cilmigii looguma fasira bal taas weyn xafna xajar baa fatxubaari xadiidkan markuu qabanayo ayuu awaltuhu cilmadan ayaa wuxuu yidhaha wاlmuraadu bاlcilmi huna alcilmu bisiyaasati الnaasi bkitaab illahi wa sunati rasuulih cilmiga halkan waxaa loogaba jeedaa waa cilmigii iyo garashadii ahayd dadkii oo lagu maamulo kitaabka ilaahi iyo sunaha rasuulka waa siyaasada ama dadka maamulkii jaamika laguma maamulayay cumarna wuxuu leeyahy wuxuu taa iyada la khaas noqday muddadiisaa dheerayd marka loo eego abaabakrin abubakr waa muddo yaroo kooban oo dee xurubu ridda uu kuwa shuqloonaa bay ahayd laakiin cumar marka la eego abubakr dee waa waqtigaa futuuxaad badanna ay yimaadeen islaamkii meel kasta gaadhay labadii dowladood laga xoog batay ee la jebiyeyba ruum iyo bal markaasoo bilaadoodii in badan lagaba qaaday haddaba markaa muddadiisaa dheerayd iyo intaasna uu ku maamulayay dadka kitaabkii ilaah iyo sunihii rasuulka ayaa cilmigani yahay markaasaa muxuu yidhahaa xagga cuثmaan markay noqotona walow cuثmaanba dee muddadaa in ka badan uu joogay muddadii cumar joogay maxaa kale uu cuثmaanna kaga dunaa markaan cuثmaan u eegno biitifaaqi الnaasi calىa daacati iyadoo muddadaasi dheer tahay waqtigaa futuuxaadkaa badan iyo xoolaha badan yimaadeen had iyo goorna xoolaha badan iyo waxaa furmaa sababba waxay u noqdaan khilaaf haddana isaga cid iskumay khilaafin daacadiisina waa la isku waafaqsanaa axad matalan markaa khilaafi ma jirto muddadaa dheer isagoo dee maamulayo kitaabkii ilaahay iyo sunihii ku maamulayay arrintaasna ay jirtay baan cid isku khilaafin laakiin dee iyada cuثmaan waqtigiisii waa kii khilaafkii iyo murankii iyo wixii keenayba markii dambe ugu dambeynay ku dambeysay in laba dila ay timi dee cali waqtigiisiina labadooduba khilaafadoodu de waa khilaafadaas sugan be iyadna khilaafka waa sii batayba oo bal matalan markaa cumar arrintiisan waa cilmigani wuxuu ka cabiray un waa siyaasadii uu dadka ama maamulkii uu ku maamulayay ku hogayay kitaabkan ilaahay iyo sunaha rasuulka iyadoo ay muddadu dheeraatay futuuxaadka ay badan yihiin islaamkii meel dheer uu gaadhay oonu markii hore gaadhsiisnayn haddana intaas oo dhan iyo muddadaa dheer iyadoo aadna dee dhulka u ballaadhay dadka isku waafaqsanaayeenna daacada ilaah geeskala geeska gees un loo wada jeedayba taas baabay arrinkani u yahay waa sidoo xaafid ibnu xajar kuba fasiray fatxubaari markuu xadiidkan qabanayo ay وxadثna qتaybة بن سعيid qال xadثna lyث عن cqayl xa وxadثna الxulwaniي وcبd بن حmayd kilahma عن yعqوb بن إbrahيم بن سعد qال xadثna abي عن صالح بإsناad يuنس نحو xadيiثه والله سبحaنه وتعالى أعلم سبحاaنك اللهم وبحaمdika أشهad أن لا إله إلا أنت استغفirka وأتوب إليك